assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba-iyo tobnaad u qarqartiye markay fuushayna hogaanku qabta wuu kaxay wax juuqoo hadaloo dambe innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun mayaane wax hadalou ninkaasi yidhi ma jirto bay tihi sidii u waday ayuu safwaan ibnu lmucaal ciidankii u geeyey ciidankii markuu geeyeyna nimankii munaafiqiintaha war bay bilaabeen ay leeyihiin caaisho iyo ninkani way isla hadheen warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhex geliyeen nooc min tuhmana way yaro muuqataayo dee gabadhan iyar iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yar oo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafaafiyaan warkii wuu tiro bad ninkii hadeer qur-aanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaadoo uu shaqada ka bilaabo oo ah inuu nebiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha iyo abibakar iyo reero aan runtii reero ceebeed ahayn gurigii abibakar iyo gurigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadan ba labadii qofo ugu khayrka badnaaya ayay ceeb markaasi uu bilaabay warkii baa la isgaadhgaadhsiiyey warkii markii la isgaadhgaadhsiiyey dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay munaafiqiintii iyo wixii oo dhammina way isgaadhgaadhsiiyeen waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si kayru caadi ay u faafto dadka intii wax magaratad ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadqaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kamuu odhane wuu aamusa muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyigii kaga soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam warkaasina uu magaaladii madiina daafaheeda xulay oo laysu wada sheegay oo saxaabadii iyo dadkii laysu wada sheegay dadkii qofba mawqif buu iska taagay markaas dadka badh iimaanu qanjaab buuxiye oo yidhaahda waxani macquul maaha abu ayub alansaari baa loo sheegay subxaanaka maa yakunu lana an natakalama bihada subxaanak hada buhtaanu cadiim baa axaadiisa ka warisa bukhaariyo inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray abu ayub alansaari waxaas wax lagu hadla maaha buu lahaa kaasina inay been cad tahay waa iska caddahay buu leeya yani been lasoo malaasay inay tahay dadka badhna waa aqbaleen oo waa wadwadeen dadka aqbalay waxaa ka mid ahaa mustax ibnu taaq mustax waxaa dhashay islaam ay habarwadaagiyiin abibakr sidiiq marka abibakr habarwadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen isaga abubakar baa beeliya laakiin waa nin bedriyana raggii beder ka qayb galay laakiin warkan dadku uu akriya marmar unbay dadku iska un rumaystaane wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay waxaa ka mid a ragga warkan runta mooday faafiyey xasan ibnu saabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga difaaci jiray gabayaagii ugu weynaa muslimiintaba ayaa ka mid a nimanka warkan loo hoosgeliyey ee runta mooday ee iska qaatay dadka warkan runta mooday waxaa ka mid ahaa xamna bintu jaxsh xamna iyana gabadh khayr badan ahayd oo haweentii uu ka shahiidoobay muscab ibnu cumayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale cabdilaahi ibnu jaxsh walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa xamza binu cabdilmualib ee raggaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo hololabiyey bay ka mid ahayd weliba walaasheed way dhowrsatay walaasheed waa zaynab bintu jaxsh zaynab oo nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo zayd ay kala tageen gabadhan bay walaal ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo wuu weydiiyo bal arrinkan ka warran buu ku yidhi waxay ku tihi axmed samci waa basari anigu dhegteediiyo ishaydaan ilaashanaya yani haweentaa waxaan ka maqlay iyo waxaan ku juusanay midna ma jirto saasi daraaddeed dembigan la wadwado laakiin un malaa gabadhan unbaa la hinatay walaasheed un hinacso u qaado warka qolada qaadqaaday bay ka mid ahayd warkaasi magaalada xoog buu u galay isla markaa caaishana mabay maqalba sheekadan iyo sida loo wado oo dhan caaishana warkeedu maba soo gaadhin walidaalika waasaa caaisha tilmaamaysa xadiiskii bukhaari waan xanuunsaday bay tii dabeetna waxba maan dareemin ilaa iyo nabigu alayh salaatu wasalaam luطfigii badnaa jajabnaantii badnaa ee aan ka dareemi jiray ayuun baan ka arki waayay bay leedahay waanay xanuunsanaysa oo way xanuunsatay marka waxba kale warkana loomama sheeginoo maan maqan habeen habeenada ka mida bay tihi ayaanu aniga iyo ummu mistax baa israacnay mistaxa kan qolada warka sheegtay hooyadii iyo caaisha israacay oo habeenkii dabadday u baxeen carabtu waagaa hore caaisha waxay leedahay waa intii aanan guryaha bahalladan ka qodan bay leedahay oo berigii hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii yani musqulahan guriga dee docdiisa in meel lagu saxaro dhigto lagaga samaysto way sida reer miyigeen oo kale way kaa faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkiiyo qura in la baxo habeenkii in dabadda loo baxo lasoo noqdo uun waxay leedahay intii aan kaniifka kaniifka arabiga waa godka yare musqushaha intaan godkan guryaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga iyo islaantii dhashay misaxbaa israacno dabadda u baxnay markaanu dantayadii soo dhamaysanay bay sidee soo noqonay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turuturato way kuftoo kale markaasay islaantu waxay tidhi tacisa misax misax baa hoogay ayay tidhi inankeedii bay sheegaysaa yani waa iska ahalhays ay leedahay caaisha waxay ka xanaaqday ninkaa la habaaraya ma waxaad caynkaa ku leedahay bay tihi nin beder xaadiraad waxaa ku leedahay caaisha markaa mistax bay difaacaysa oo waxay leedahay mistaxoo baderiya oo raggii beder xaadiraya ayaad waxaa kula hadlaysaa miyaaba islaanta ku leedahay islaantiiba markaa tihi naa hoogta miyaad waxbaba ogeyn nin kanaad difaacaysa miyaad ka war haynin maxaa jira markaasaa caaisha warkaba loo akriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaarsiin ma oga xataa in wax laga sheegay ma arka habeenkaasa warka ay islaantani ku akrido ay leedahay naa ninkaad leedahay difaacaysa e aada leedahay waa baderi miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxaan sameeyey halkaas aan oohin ka bilaabay baa caaishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaasi u dumay bisha hore waxba kamay warhaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxaa la yidhahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii kusoo dhawaayey guriga la joogi jiray cali iyo usama bnu zayd buu wax weydiiyaa la yidhi cali buu yidhi waa bal waran cali wuxuu eegay qadiyadda tan iyo cidhiidrigay nebiga ku haysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraaxa uma odhan baa la ydhaha lakin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisiiyo u dumarku waa badan yihi ee de maxaa cidhi ciqaabtan iyo mushkilada tan wuxuu eegay nebiga siday qadiyadda tan ee dhib ugu hayso dabeetana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyaddeedan uu sidaa ku dhameeyo usamata bnu zayd wuxuu sheegay baa la yidhi isagu ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu u tilmaamay gabadha tani inaanu wax xumanaa ku ogeyn gabadh fiicanna inay tahay guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xuma alla ku sugeyn ee inuu hayo oo aanu gabadhan sii daynin ayuu u tilmaamay usaamana cali markuu qadiyadda u sheeg sheegay wuxuu kaloo u sheegay baan rajaynaya in axaadiistii sheegi jirtay bal jaariyaddana weydii yani midkood baa sheegay in inantii guriga la shaqaynaysa caaisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxaa la yidhi bal ka waran wax dhiba anu caasho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tidhi ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajiinkeeda intay ka seexato riyu ka cunaan mooyaane gabadha haddii la ydhaha wax ka sheeg anuu intaasaan ogahay bay tihi yani habeenkii cajinkeeda marka iska wado waa inan yaro waa ka lolootaabay leedahay oo waxaaba laga yaaba dawaje xoolahan soo galaa inay cajin ka cunto haddii wax lay weydiiyo laydhaha gabadhaasi maxay ceeb leedahay intaasaan ogahay bay tilmaamay intaasina waa da un inay inan yar tahay oo loloonaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi masaajidkuu tegey dabeetana wuxuu hadlay man yacdiruni war yaa iga cudur daaraya buu ihi nin yaa iga cudur daaraya duul reerkaygii waxaan iyo waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag mo khayr mooyaane wax kale ku ogeyn aan gurigaygana weligii imanin isagoo ila socda mooyaane safwan ibnu mucaa wuxuu nabigu sheegaya markaa caaisha iyo safwan ba wuxuu ka ogyahay safwanna nin khayr le inuu ku ogyahay caaishana inuu yana wax xuma aanu ku ogeyn yaa kaa iga cudur daaraya dabeetana waxaa kacay baa la yidhaahdaa sacd ibnu mucaad oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerkayaga yahayna anagaa dilaynaa hadduu waa u iska tirsan yahay khasraj hadduu yahayna nafar anagaa dilaynaa buu ku yidhi qadiyadaasi xasaasiyaddii qaba'ilkay dib usoo noolaysiisay dabeetana sacdi binu cubaada oo khasrajiya oo meesha isna fadhiya xabaar qabuuna waa khasraj buu ka dhashay cabdillaahi ibnu ubay sacad ibnu cubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallaahi inaanad ku dhicin inaanad dili karin dabeetana waa dili karnaayo buuq baa ka dhashay labadii kooxood baa qayliyo xagga midig ka qayliyo xagga midig ka qayliyo meeshii aws iyo khasraj baaba dib isu geli gaadhay oo murankoodii batay ilaa iyo uu nebigu aamusiye calayhi salaatu wasalaam war bal aamusa war aamusa war aamusa uu nebigu aamusiyo la aamusay dabeetana wuu ka soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha oo warkii maqashay oo waxay leedahay habeenkii markaan maqnay habeenkii oo dhan waan ooyey maalintii dambe oo dhan waan ooyey habeenkii dambe oo dhan waan ooyey lam tarqa hurdo ishayda kuma soo dhicin bay leedahay waxaan oohin ahayn waa layga waayay oo xanuunkii xanuun kale ugu sii darsamay awalwa iska xanuunsanaysa oo waxaan tidhi bay tihi markii warkan lay sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkiisiyo ii ogolow bay tihi waan xanuunsanaya aabbaha iyo hooyaday u tageen wuu u ogolaaday waxay tihi wax kale uguma socona waxaa islaa bal hadda hubi iyaguna inay waxaan maqleen waan weydiiyey bay tidhi si aan u hubiyo dabeetana warkii inuu jiro ayaa ii caddaatay bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu ii yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oohin daraaddeed ibeerkumay dilaaca bay leedahay ayuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam intuu iisoo galay buu wuxuu yidhi bay tidhi caaishaay waxa iga kaa soo gaadhay warka caynkaa caynka yani waxaa muuqata nebigu bishaas isna inaanu waxba u sheegin caaisha laakiin iminka markay ogaatay iyana ee oohin dayn weyda laba habeen iyo maalin ooyeyso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga aabaheediiyo ugu yimi iyo hooyadeed dabeetana markaas buu la hadlay wuxuu ku yidhi caaishaay waxay soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaa iyo sidaasiya ee fain kunta bariia fasayubri'uka allah haddaad beri tahay oo aanad dembigan geysanin ilaahay wuu ku beri yeeli doonaa wain kunti almamti bidembin na haddaad dembaabtayna fastakfir illaaha watuubuu ilayh watuubii ilayh ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo u toobadkeen buu nebigu ku yidhi alayh salaatu wasalaam faina alcabda ida ctarafa bidembihi uma taaba ila allahi taaba allahu calayh addoonku qofku hadduu dembi galo oo uu ictiraafo dembigiisa qirto oo ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda wuu ka aqbalaa haddaad dambaabtayna sidaa yeel buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi weedhaa markaa nebiga ka maqlay ayay oohintii iga qudho oo soo kacay dabeetana aabbahay baan u jeesta waxaan ku yidhi bay tidhi u jawaab nebiga dabeetana wuxuu yidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyaa ku jeestay bay tihi oo haddana aan ku yidhi bay tihi u jawaab nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadeedna waxay tidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo caaisha waxay leedahay markaasaan hadlay anigoo raba inaan isberi yeelo wallahaan ku dhaartay bay tidhi warkan waa maqasheen ilaa iyow nafihiina degey waalidkeediyo bay la hadlaysaa iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay markaas wallahaan ku dhaartay laqad calimtu warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadegay oo aad rumaysateen bay ujeeddaan maanta haddaan idhaahdo beri baan ahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ka ahay ima rumaysanaysaan bay leedahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ahay haddaan idhaahdo wax dembi oo aan galay ma jiro sida warkuu idiin degay waxay ii muuqato bay leedahay inaan inaydan i rumaysanaynin iyadoo alla og yahay inaan beri ka ahay haddaan idhaahdo waan qabaana waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo aa markiiba aqbalaysaan ee ilaahay baan ku dhaartay maa ajidu lii walakum maala ilaa qawl abi yuusuf caaisha waxay leedahay waxaan idhi wax kaloo aan idhaahda garan maayo aniga idinka dhexdeeda yuusuf aabima yacquubna waan qaban kari waayey bay tii yani cadhadi hayse yacquubna inay nebi yacquub magaciisii sheegtana way gala kari weyde dabeetana waxaan idhi bay tihi wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhii yuusuf aabihii u lahaa un mooyaane fa sabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuuntii baan leeyahay bay tii فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فوردوا لها نبي يعقوب markii intay yuusuf godka kusoo rideen wiilasha ay yimaadeen ay yidhaahdeen annagoo cayaarayna ay cunay ee khamiiska dhiiggale ay keeneen ilaahayna u warramay de inaan saan waxu jirin ayuu wuxuu lahaa fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ilaahay baan u sabrayaa buu lahaa asbiru sabran jamiila yani ilaahay baan u sabraya ilaahay baana iga iga gargaarin waxaanaa sheegaysaan caaisha weedhaas bay tidhi sabirkii ay sabirtay ayaa ilaahay subxaana watacaala ku bariya weliba caaisha waxay lahayd waxaan islahaa bay tihi ilaahay wuu ku beri yeeli laakiin ismaan lahayn bay tihi qur-aan baa samada ka soo degi doona berinimadaada ka warramaya oo abidkii muslimiinta ay akhriyi doonta ee waxaan islahaa bay tihi ilaahay unbaa riyo iyo wuxuu nebiga ku tusi doonay calayhi salaatu wasalaam berinimadaada oo waa rumaysnaabay leedahay inay alla i beri yeelayeen laakiin naftayda waan iskala yaraabay leedahay in arrintayda ilaahay ka hadlo subxaana watacaala oo qur-aan ka soo dego dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aan baa ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimid markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi caaishaay amaa wallaahi faqad bara'aka allah ilaahay baan ku dhaartay ilaahay waa ku beri yeelay dabeetana qur-aankii buu rabay inuu nebigu akriyo caaisho hooyadeedu halkan fadhiya waxay tidhi quumii ilay naa u kaca ilaahay rasuulkiisii bay ku tidhi markaas caaisha markaa iyadoo rabta inay ilaahay keligii u mahadnaqdo ay tidhaahdo cid kale ee ilaahay baa berinimadayda keenay ee idinku idinkii dhanka iga wada maray ayay nebigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoonaa ayaa waxay tidhi wallaahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allah u kici maaya bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay cid aan ahayna mahadin maayo yacni mahad oo dhan ilaahay beri yeelay subxaana watacaala ilaahay oo keliya ayaanu mahadnaqaya waxaa soo degay markaasi aayaadka qur-aanka ah ee aayadda koob iyo tobnaad ilaa labaatanaad ee suuratu nuur ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum aayaadka ka bilaabma ayaa soo degay oo ilaahay subxaana watacaala uu kaga warramayo cidda dhibtan samaysay ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum baa ilaha yidhi kuwii been abuuradka la yimid waa koox idinka idinka mida baa ilaha yidhi subxaana watacaala koox idinka idinka mida ayaa la timi baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala been abuuradka waa aayaadka ilaahay subxaana watacaala kusii tilmaamayo lowlaa id samictumuuhu dana almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifkum mubiin baa ilahay leeyahy lowlaa id samictumuuh hallaa id samictumuuh waar markaa maqasheen baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala maxay ugu malayn waayeen dadka mu'miniinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu malayn waayeen yani asalku waxa weeyaan dadka mu'miniinta ahi inaanay tuhmaad isu qabanin asalku waxa weyaan qofka muslimka ahi inuu beri yahay ilaa yan wax ku caddaadaan mooyaane walidalika ilahay wuxuu leeyay subxaana watacaala maxay dadka mu'miniintii badhbo badhka kale ugu malayn waayeen khayr oo maxay u odhan waayeen haadaa ifkun mubiin baa ilahay kani waa been cad oo la abuuray bale dadka mu'miniinta badh baa weedhan lahaa oo abu ayub alansaari waxaa la dhahaa weedhu lahaana iyadoo qur-aana ilaahay soo dejiyey subxaanaka ma yakunu lana an natakalama bihada waa weedh odhan jiray baa la yidhaahdaa abu ayub alansaari subxaanaka hada buhtaanu cadiim nusuustan iyadoo qur-aana oo ku jirta ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey calaa kulli xaal ilaahay baa caaisha berinimadeeda ka soo dejiyey cirka min fawqi sabci samaawaat baa ilaahay ka soo warramay isagoo tilmaamaya inan taayare ina abibakara ee nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam inay beri tahay habay yaraatee waxana inaanay qabin dadka markay berinimadii soo degtay ee warkii caddaaday ayuu abibakar dhaartay baa la yidhi inaanan dib mistax u biilinin mistax iyo hooyadii abibakar baa biilin jiray haddana mistax wuxuu ka qayb galay waa qaldamay markanoo waxa warkii munaafiqiintu sheegaysuu runmooda dabeetana kaasuu faafiyey abibakar markaasi waxaa la yidhi waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib laysoo marin iyo warkiisa qur-aan baa haddana soo degay ilaahay subxaana watacaala leeyahy walaa yaatali uli lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba ilaahay uu leeyahy subxaana watacaala yay ka dhaaranin kuwa ilaahay dheeraadka siiyey iyo sacada ballaadhsiga siiyey inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yay ka dhaaranin alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ilaahay leeyahy waar miyaydaan idinba jecleen in ilaahay dembigiina dhaafo yani maalin walba waad dembaabtaan oo ilaahay baa dembi ka gashaan haddana hadhow baa gacmaha hoobsataan oo tidhaahdaan allahuma inaa nastakfiruka wanatuubu ilayk oo waxay jeceshiin in ilaahay dembigiina dhaafo ilaahay baa markaa wuxuu leeya alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan idinkuba jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo abibakar markaasuu yidhi bala ilaahu waa jeclay ayaga inaad dhaafto waxaanan ka markhaati gelaya inaan kaana dembigiisa dhaafay biilkiisana dib u siinayo dib buu ugu qoray biilkiisiina uu u siiyey ilaahayna dembi dhaaf weydiistay qadiyadda tani runtii magaalada madiine way gelgeshay weliba waxay gelgeshay muddo bil ah bil baan waxyi cirka ka imanin masaladan ka warramaya gurigii nebigana warkan iyo beentan laga akrinayay muslimiintuna ay shakiga kan qaar badanay qaadeen ama qaar ay rumaysteen oo warka kan ay isdhex raaraaciyeen idan waxa ay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaadka iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeya say mujtamac dhisan u gilgeli karaan been iyo intay wax isku toostoosistaan mujtamac dhisan say u gilgeli karaan waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiintii war kastoo ku tiri kuteena inaanay dhegaysanin hadday maqlaanna inaanay sii sheeg sheegin waayo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka waxaa been waxaa kugu filan waxaad maqashaba inaad adna ku warranto wixii dhegtaada kusoo dhacba aad warkeeda soo maqashaba inaad adna sheegto kaasaa been kugu filan waayo waxa la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska caddahay haddii adna wixii la sheegaba aad sheegto dembiga dee bedh baa kaa soo gaadhaya waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu war si xun u gelin karaan oo ay si maqluuba u gelin karaan walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xadulqadfiga ka warramaysay in aladiina yarmuuna almuxsanaat kuwa ilaahay tilmaamayay dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka ah kuwa gana ee zino ku gana in korkooda ay waajib ku tahay in la jeedalo oo siddeetan jeedal lagu dhufto oo weliba aan markhaati dambe laga aqbalin nusuustaasi tirada badan le suuratu nuur ilaahay kaga warramayaa soo degtay dabeetana xaddulqadf ayaa waxaa lagu qaaday misbax iyo xasaan iyo xamna saddexdaaba waa la qadfiyey min siddeetan jeedal ayaa lagu dhuftay waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyey isaga lama jeedalin cabdillaahi bnu ubay culamadu dhowr sababoodba way sheegaan culamada bar waxay idhaahdaan habaarqabuhu waxaan oo dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan unbuu warka ka dhex odhan jiray oo soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isaga waxba kama odhan jirin laakiin qoladan masaakiinta ahay way rumaysatoo dee muslimiinta dhexdooda iyo dadkii mu'miniinta ahaa dhexdoodii ayay wararka ka sheegeen dabeetana iyaga dee kesh buu ku caadiyo waa la hayaa dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la hayaa laakiin habaarqabow isaga waxaa la yidhaahdaa backgroundka meel dambe ayuu wax kasoo sheeg sheegay markaasi kaysku isaga kumau caddaanin culamada badh baa yidhaahdaa culamada badh kale waxay idhahdaan maye isaga dee qur'aan baa ku soo arooray in aladiina yu'duuna almu'miniina wlmu'minaati bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana mubi yani qur'aan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay marka isaga waxaa la tilmaamayaa xad qofku hadduu dembi galo oo xad lagu qaado waa kafaara siduu nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam dembiga aakhira ka dhacaya markaa dembi dhaaf bay u tahay isaga waxaan lala rabin bay leeyihin dembi dhaaf ee isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay xagga kalun baa loo biirinayo isagu kiisii dhankan aakhiro ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay culamada badhna saasay ku tilmaamaan axaadiis daciifa oo riwaaya daciifa soo arooro yidhahda xadulqadfiga isagana waa lagu qaaday laakiin waxba kama ansixin waxaa cad un inaan waxba lagu samaynin nimanka munaafiqiinta waxaa kaloo ka cad dhibtan iyo warkan ay geysteen sida isugu dirayeen markasta mujtamaca islaamiga iyo say isugu dayeen qabaa'ilkan muslimiinta inay iska hor keenaan iyo iyagoo saxaabaa waxaan qabiilka la ydhaha inuu khatar yahay sida marar badan ay xaaladdu khatar u gaadhay in laysku baxsado haddaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dhex joogin oo kala qabanaynin oo kala celinaynin oo kala joojinaynin iyo inuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam in unsur akhaaka aaliman aw madluuma buu nebigu yihi u gargaar walaalka hadduu aalimiyo iyo hadduu madluum yahayba laakiin berigii hore jaahiliyada weedhan intay yidhahdaan bay si u sharxi jireen nebigu sidiisi ka gedisan buu usharxay garanay bay dhaha ilaahay rasuulkiisa iyo walaalkay haddii la dulmiyey saan ugu gargaaraye isagu hadduu aalimiyo saan ugu gargaara dulmiga ka qaba buu nebigu yihi kaasaa gargaar u ahay walaalkaa markuu wax dulmayaa tidhaha war joogso markaasaad badbaadisay oo aad khayr u horkacday ee walaalka u gargaar labada jeerba hadduu gardaran yahayna qabo haddii laga gardaran yahayna eentostoosi oo ka jooji xumaha uu wado labada jeerba waxaa kale oo nusuustaa ka muuqata qofku hadduu ilaahay u sabro oo sabr dhaba u sabro oo ilaahay u tala saarto in ilaahay beri yeelayo sidaa caaishaba inta inta laysugu wada tegey ilaahay subxaana wa tacaala u beri yeelay waxa kale oo qadiyada tan ama khaswadan aynu odhan karnaabaa ka ratibmay wuxuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii la odhan jiray juwayriya bint alxaaris ibn abi daraar juwayriyi waxay ka mid ahayd dadkii lasoo qafaashe lasoo qabsaday haswada tan haswatu bani lmustalif waxaana dhalay odaygii kaaba qabiilka u ahaa reerkan oo dhan alxaaris ibn abi daraar odayga la yidhaahdo ayaa qabsaday haniimadii muslimiintu markay qaybsadeen sabyigu sabyigu waa caruurtii iyo dumarki iyo wixii la qaybsanaya addoomaa laga dhigayey markii la qaybsaday haabit ibnu qays ibnu shamaas saxaabigii la odhan jiray baa qayb u helay gabadha tan dabeetana sahmigiisii markay kusoo dhacday mukaataba bay la gashay waan xoraynaya adduun baan bixinayaa iyay sii daaba jirin waayahay buu yidhi wuu sii daayey markaa adduunka intaan lag inay isku furato dabeetana ay xorriyaddeeda qaadato waxay u timi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la ka codsanaysa waxay sheegtay tolkeed caynkay ku dhex ahayd iyo dee reerkaba odaygii ka dhaqaaqaya inuu dhalay iminkana inay qasaalan tahay oo dee addoonnimo ku jirto inuu caawiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo adduunkaa ka bixiyo ayay ugu timi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu ka bixiyey adduunkii buu ka bixiyey haabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa adduunkiina la siiyey oo qaatay wuxuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam usoo bandhigay inuu guursado way aqbashay wuu guursaday marka gabadhii wixii laga rabayna wuu ka bixiyey juwayriya waa ummahaatulmuminiinkay ka mid tahay wuu guursaday markuu guursadayna saxaabadii waxay yidhaahdeen kale dee ma xididkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baynu adoonsan karaynaa gaalay ahaa in lasoo qabto dee goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa laakiin waxay ka xishoodeen nebiga dee seediyadii iyo dumaashiyadii iyo kooxdan nebiga xididkiisii calayhi salaatu wasalaam inay addoonsadaan bay ka ka xishoodeen dabeetana intii kale iyana yidhahdeen ana waanu xoraynay iska taga waa sii wada daayey waatay caaisha lahayd maan arag bay tidhi famaa kaanat imra'atun acdamu calaa qawmiha barakatan minha ma jirin bay tidhi gabadh ka barako badan juwayriye tolkeed uga barako badan boqol qof oo reerkoodii ka mid ah loo sii daayey miaas oo ahlu beyt boqol reer oo dadkii lasoo qabtay ka mid ah ayaa lagu sii daayay iyada sababteedii waxaa la yidhaahdaa alxaaris ibnu abi daraar oo odaygii iyada dhalay a mar dambe magaalada yimi isagu kumuu jirin dadkii lasoo qabtay wuu baxsaday ayuu yimi isagoo ka codsanaya bay riwaayaadka qaarkood sugayaan maraasiil sanad saxiixa laakiin mursala isagoo nebiga ka codsanaya inuu inantiisa usii daayo dabeetana wuxuu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam iyadaan doorrasiinayna hadday iyadu doonayso inaan sii dayn sii daynaya hadday rabto inay la joogtana waa joogaysa waa la dooransiiyey waxay dooratay inay nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogto kadib ayuu odaygiina iska islaamay alxaaris ibnu abi daraar ayaa islaamay tolkiina islaamkiibuu ugu yeedho wuu islaamay dabeetana isagaaba tolkii sadaqada iyo zakaadka ka ururin jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu cid usoo diro ayuu usoo diran jiray gabadhan guursigu nebigu guursaday wuxuu xoojiyey xidhiidhkii qabiilkan iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhexaynayey reerka kanna xorayntii loo xoreeyey dadkii laga qabsadayo wixii oo dhan loo sii daayey waxay noqotay nooc min mu'alafati quluubihim bay noqdeenoo wax islaamka u soo dhoweeya waayo inta laga xoog batay oo la jabiyo oo waxoodii laga qabsaday ayaa haddana mujarad la wada xoreeyey iyagoo iyagu dhib geystay taasi waxay noqotay baa la yidhahaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo oo reer runtii islaamka aada u xoogeeya uun ka mid noqdo dee ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suurat xujaraat ku jirtaana waa ninkay kusoo degtay sababtiisa alxaaris ibn abi daraar waxaa la yidhahdaa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wabacd waxaynu bilaabaynaa gaswatu bani lmusaliq ama gaswat lmuraysiic dagaalkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku qaaday nimanka la yidhaha reer banu lmusaliq kutubta qaarkood ma yidhaahdaan aswadii reer aswat muraysiic muraysiic waa ceelkay ka cabi jireen ama waa meeshay degaanka u lahaayeen musaliquna waa bani musaliqna waa qabiilka bani musaliq waa qabiil ka tirsan khusaaca oo usdiyiinta iyo maanida ah waxay degi jireen qudays iyo cusfaan inta udhaxay reerkaasina markii dambe islaamnimadiisu way fiicnaatay waana ninkaasi la odhan jiray alxaaris ibnu abidaraar oo ah odaygoodii nebigana sadaqu ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo qabiilkiisu waa qolada la ydhaha markii dambe waxaa kusoo degay aayaadkan ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma min jahaala fatusbixuu cala ma facaltum naadimiin oo waxaa la yidhahda alwaliid ibnu cuqba oo raggii fatxu make kadib islaamay ahaa ayaa loo diray inuu xoola kasoo zakadii kasoo keeno dabeetana dhexda markuu marayunbuu shakiyo uu iska baqayo uu kasoo noqday kadib ayaa haddana la ogaado nimanka kan haba yaraatee inaanay wax dhiba geysanin ee ninkani uun iska soo laabtay oo mushkiladu dhacday markaasaas ibnu katiir sheegaya kusoo degtay baa la yidhaha aayaddan ilahay leeya in warka la hubiyo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiq binaba fatabayanu ilaha ilaahi subxaana watacaala war kuwa faasiqiinta ah hadday war idin keenaan mu'miniina iska hubiya inaydan duul ku haleelin warxumo iyo jahaalo oo hadhow aydan murugoonin si aanay u dhicin calaa kulli xaal waxaanu leenahay nimankaas markii dambe diintoodu way fiicnaatay waxaanay ka mid ahayn dadkii muslimiinta islaamka in badan usoo usoo dagaalamay qisada waxa ugu weyne kale aynu kasii fahmi karnaa una wuxuu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaan loo soo waxyoonin sida uu bini aadam caadiya u ahaa ilahay ba u leeyay qul inamaa ana basharu milukum yuuxa ilay bini aadam idinla mida baan ahay buu nebiga dheh baa ilahay yii waxaana qof bini aadam oo idinla mid ah oo loo soo waxyoodo yani markaan qadiyadda waxyi ugu imanin waxba isba kama ogaanin caaisha iyo qisadii la sheegay iyo xaadiatulifk iyo bil bay werwer gelinayso aanu waxba ka haynin waxay taasi tilmaamaysaa inuu waxyiga yahay wuxuu wax ku ogaada ilaahay subxaana watacaala u sheega markaynu qisadaas kaga soo tallowno waxaynu maanta ka warrami doonaa ghaswat alkhandaq ama ghaswat alaxzaab dagaalkii taxaalufki iyo dadka bahoobay ama dagaalkii godka labadaba way yidhaahdaan culammadu axzaab ama khandaq midaynu ku sheegnaba dagaalkani wuxuu dhacay baa la yidhaahdaa sanadkii shanaad ee hijiriyada shawaal yani waa markii laga soo noqdayba shacbaan bay ahayd aswatu bani mustalaq waktigay dhacday kana waa shawaal ayuu dhaci doonaa ee sanadkii shanaad ee hijriyada saas bay qowlu jamhuuri culamaai qabaan culamada bad imaam zuhri iyo malik ibn anis iyo muusa bnu cuqba iyo qoladaana waxaa laga wariyaa sanadkii afraad ee hijriyada inay dhacay akram diya cumari xafidahu llah oo kulminayaana wuxuu leeyahay labada qowl isma khilaafsanee buu leeyihin waxay ku saabsan yihiin sida loo tiriyo sanadka hijriga ah oo maadaama sanadkii hijriga ahaa uu waktulhijra uu bartamaha bilaabmay rabiicul awal meelahaasoo kale uu nebigu alayh salaatu wasalaam soo hijrooday taa macnaheedu waxa weeyaan qolana bilahaasi dheeraadka way ilqaayeenoo sanadka dambu bay ka bilaabeen qolana waxay kusoo darsadaan labadii bilood ka horreeya safar iyo muxaram iyo meelahaasoo muxaram bay kasoo bilaabeen markaa sanad buu kala horeeya tirada la tiriya yani taqwiimkan hijriga sanadkii toddobiyo tobnaad ee hijriyada buu cumar qaato cumar ibnu khaaab ayuu yidhi aynu ka dhigano hijriyada taqwiim saasay muarikiintu markaa haddii qoladan afarta aad qaadata bay leeyihin macnaheedu waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo masalan beder oo kale sanadkii koowaad bay dhacday inaad tidhaahdo uxudood kale sanadkii labaad bay dhacday inaad tidhaahdo khandaqna markaa sanadkii afraad buu noqonaya haddii sida loo badayo jamhuurku ay qaataan in muxaramkii ka horreysay bishuu nebigu soo hijrooday laga soo bilaabo sanadkii hijrigaana waa beder sanadkii labaad bay dhacday uxudna kii saddexaad saasuu noqonaya marka waxay noqonaysaa waa sanadkii shanaad ee hijriyada inay dhacday insha allah qowlkaasaynu qaadanaynaa warka ibnu xazam ibnu xazam nin ka mida muwaarikiinta culamada muslimiinta aba isagu wuxuu ku tegey khandaqu iyo uxud iyo sanad qudha udhexeeyey buu isagu leeyahy culamaduna way ka badinayaan isagu wuxuu ka qaadanaya xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar ba wuxuu leeyay maalintii uxud afar iyo toban jir baan ahaa oo nebigu wii celiyey raggii la celiyey buu ka mid ahaa khandaqna shan iyo toban jir baan ahaa buu leeyahy qoladii loo ogolaatay buu ka mid ahaa laakiin culamaa ilxadiid waxay ku jamciyaan tanna waxay leeyihin ibnu xasam horta isagu waa mukhti bay leeyihin xadiidkan ibnu cumarna waxa weeyaan marna sanadka hijiriyada ee afar iyo toban sanadkii uu dhashay oo afar iyo tobnaadka bilowgiisii ah iyo shan iyo tobnaadka gebagabadiisii markaa waska laba sanadoodun bay leeyihin oo almos bilo yar ka dhiman ra'yiga muwarikiintaa saxa baa la leeyahy ibnu xasam xadiidka sidii u daliishadeena xujo uma aha bay qabaan saa daraaddeed ayaa imaamu lbayhaqi ibnu lqayim dahabi iyo imaamu ibnu xajar alcasqalaani culamada waaweyn o dhami waxay qabaan ra'yigaasi xadiidka ibnu cumar bay sidan u sharxeen dabeetana waxay leeyihin wuxuu muwaafaq u yahay ra'yiga ay qabaan culamaai taarikh marka laysku wada daro markaynu soo duuduubno gaswat laxzaab waa gaswo ku saabsan marka ugu horeysa quraysh iyo muslimiintii quraysh iyo muslimiintana waxaanu nidhi xarbi ama dagaal ayaa dhexdooda muclan ahaa oo awalba dagaal bay ku jireen uma baahna markaa justifications badan yani reasons badan inaynu raadino oo nidhaahno dagaalkan wixii sababay waxaya waxaasu ahaa maadaama xarbigu uu muclan ba ahaa laakiin cumuuman waxaynu garan karnaa uun markii uu dhacay dagaalkii la odhan jiray uxud ee ay si xaasima ama si kama dambayse u guulaysan kari waayeen waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam haybadii muslimiinta dib u soo nooleeyey saraayaadkii tirada badnaa iyo ghazawaadkii uu sameeyey weli quraysh wadooyinkeedii tijaaradu sidii bay muhadad markaa u yihiin intaasoo sariyo oo yaryar baa la saaray weli quraysh tijaaradeedii iyo shaam qabashadeedii magaaladan waxanu dhi waa magaalo tijaaro ku salaysan bay waxeedii oo dhami weli waxay yihiin markaa wax dhib badan ay haysato quraysh markaa weli may helin xalkay u baahnayd sanadkii dambe ee wuxuu ka dambeeye la ballamayna waa kuwii jaray iyagu ee aan imanin iyagoo weli ra'yigaa qaba inay u baahan yihiin inay mar dambe isku dayaan inay dagaal qaadaan laakiin haddana arkay ciidan kastoo ay qurayshi ururisay inaanay awoodda lahayn inay xasmiso dagaalkama dambaysa ayaa waxay heleen baa la ydhahaa fursad kaloo cusub fursaddan waxaa abuuray nimankii yahuudda ee reer banu nadiir la odhan jiray yahuud sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegayo calankood ma kaco laba laba sababood mid uun la helo mooyaane inay dee taalle qaataan oo markaasi dad muslimiina yihiin iyo inay cid kale dabada ku xidhaan keligood ma badheedhaan ilahay ba wuxuu leeya duribat calayhim udilla inamaa tuqifu ila bixablin min allah waxablin min annaas yahuudi meel ay gacan sarrayso haddaad aragta cid unba dabada kaga naban tamaantana waa ogtiin dee in maraykan dabada kaga nabay yahuud meel ay xoog badantahay haddaad aragto keligeed ma taagna cid kalun bay ku nabantay yahuudi reer banu nadiir la odhan jiray waxaynu soo marray in laga saaray magaalada madiina kadib markii ay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam ama ha ahaato sababtu ugu tegey siday culamaai taarikh ku badan yihiin oo ra'yigaynu soo qadinay ahaayo hore oo ah saxaabigii ka soo baxsaday qoladii nolosha kaga hadhay ahaa ghaswadii biru macuuna macuuna wixii dhacay waxaynu dhi laba nin oo qura bala shalay sagaal iyo lixdan baynu dhintay baynu dhi lakin waxaan filaya inay sideed iyo lixdan yihiin waayo waxaa jira axad saxaaba la yidhaahdo baktiga ayuu ama meydkiibaa dul fulay oo meyd ahaan baa looga tegey oo ghaswatu khandaqan meelahan ku geeriyoodaan rajaynaya adigu nin wakti dambe sii noolaaya baa jira iyo camar adamri ninkii la odhan jiray waxaynu dhi ninkaasi labadii nin uu dilay diyadoodiibuu nebigu ka doonay riwaayo kalea jiro oo culamaai taarikh ay sheegaan oo istilmaamaysa sababtii ugu tegay inay ahayd inay iyagu dalbadeen inba la wada doodo soddon nin iyo soddon nin ay isugu yimaadaan iyagoo ku tashaday inay nebiga dilaan laakiin soddon iyo soddonkii haddana waxay idhahdeen waa soddon nin iyo soddon nin waa isku maranaynaa way difaacayaan nimankaniya saddex iyo saddex qura saddex iyo saddexdii iyagoo ku tala jira ayaa gabadh muslimad ka mid ah ayaa walaalkeed oo muslima usoo sheegtay qadiyadda usoo gudbisay dabeetana saas buu nebigu ku ogaaday wax kastaba ha ahaatee reer banu nadiir waxay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam tiina way u suurtoobi weyday oo ilaahay baa nebiga ilaalinaya say qur-aankuba sheegay kadibna reer banu nadiir waxaynu qisadooda soo marray in la saaray oo laga saaray magaaladii madiine ahayd shaam iyo khaybar iyo dhankaasay qabteen odayadoodii rag ka mida markaa salaam ibnu abilxuqayq ninkii la odhan jiray iyo xuyay ibnu akhtab ninkii la odhan jiray nimankaasi riwaayaadda taariikhda qaar ka midii labaataneey ay sheegaan calaa kulli xaal zucamadii nimankaasi odayadoodii rag ka mida ayaa wafti u baxay leh maxamed iyo kooxdiisa keliga in lama dagaalami karne waa inaynu u soo ciidan urursanna quraysh bay u yimaadeen waxay kala hadleen qadiyadda tan waxay leeyihiin waxaanu rabnaa moxamed iyo kooxdiisa inaynu la wada dagaalano haddaanu yuhuud nahayna maciina ayaanu nahay dee aan dagaalkaa qaadno qurayshu su-aalay weydiisaan la yidhaahdaa inkastaynu xagga horena kusoo sheegnay kacb ibnu ashrafna inay aayaadkani kusoo degeen laakiin waa nafsilkisa un waa yuhuud qurayshi wax weydiinayso oo leh idinkaa asnaamta caabuda ka saxsan aayadda qur'aan ilahay leeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yuuminuuna biljibti waataaguut wayaquluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila aayadda ilahay wuxuu leeyay subxaana watacala miyaanad arkaynin kuwii kitaabka wax laga siiyey yani ahlu kitaabka ee yuhuudaha oo rumaynaya haddana sanamo iyo shayaaiin oo kuwa gaaleed ku leh idinka ayaa ka jid fiican nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwa sana macaabudayo ay arkayaan bay ku tilmaamayaan nabi moxamed oo muwaxid ah inuu ka jid fiican yihi quraysh iyo qolada tani markii ay wada heshiiyeen waxay ku heshiiyeen in dagaal lasoo wada qaado waxay idhahdeen nimanka kani weliba ciidamada kalena anaga soo diyaarinayna wafdi kaley haddana saareen oo waxay qabteen nejid iyo waqooyiga waxay u tageen qabiilkii ratafan la odhan jiray ratafan waxay idhaahdeen moxamed iyo madiine wixii joogay waa lagu kala tegayahay dee waxaanu idin rabnaa hanimada inaad ka qayb gashaan quraysh oo dhan oo ciidani way soo socotaa way imanaysaa annagu haddaanu yuhuud nahayna reer banu nadiir iyo reer banu qanuqacba waa idinla dagaalgelayaan reer banu quraydana insha allahu arrinka waa ka dhaadhicin doonaa yuhuudda gudaha madiine joogta waxaanu rabnaa idina inaad kusoo darsataan quraysh way soo qanciyeen tahaame iyo agaarkeeda dadkii joogay way soo qanciyeen banu sulaym nimankii la odhan jiray waa lasoo qanciyey ratafan nimanka ka mid ah banu fazaara niman la yidhaahda iyo oo uu hogaaminayo cuyayna bnu xis oo ah nimankuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ballamada la soo galay hore in laisnabadgeliyo isagoo hogaaminaya koox banu marwan la yidhaahdo kooxo badan alxaris ibnu cawf buu hogaaminaya la yidhahdaa reer ashjac reer banu asad nimankaasoo dham way soo urursadeen iyana oo waa soo dagaal galeen axzaab baa markaa lagu heshiiyey ciidamo dhan in laysugu wada keeno oo waxaa lagu heshiiyey muslimka maanta xilfiga kan marka la gunto inaan wax haba yaraatee noolaadaanay jirin an culamaai taarikh qaar ka midi waxay tilmaamaan in heshiisyadaasi ay ka mid ahaayeen taxaalufkaasi ee axzaabtaasi ay soo sameeyeen reer banu khatifaan oo kale muusa bnu cuqba wuxuu leeya waxa lagula soo heshiiyey timirta ka baxda madiine gebigeedba nus baa laydin siinaya haddaad dagaalka ka qayb gashaan saas bay kaga soo qayb galeen quraysh oo ciidamadeedii wadataa soo baxday qabaa'ilkan agteeda ee u dhadhow waxay ku heshiiyeen marri dhahraan meesha la ydhahda makiya madiine udhexaysa inay isugu yimaadaan waa meel baa la ydhaha ilaa afartan kilomitr bay u jirtaa magaalada maka reer banu sulaym iyo kanaana iyo ahlu sahama iyo axaabishtii kale xilfi wadaagga ahaayeen wixii ka mid ahaa meeshaasaa la isugu yimi dabeetana waa la soo socday ilaa iyo laga soo degayey meesha madiinaa webiyada dooxooyin badan baa madiine ku yaala dhowr iyo toban gaad ayaan filaya meel ay isugu yimaadaanoo majmac ilasyaa la yidhahdaa jira halkaa meel abay degeen rooma yaroo udhaxaysa baa la yidhaha aljuruf wazakaaba kutuba taarikh qaar ka midna waxay dhahaan juruf iyo kaaba kaabaduna waa zakaaba waqooyigeeday ku taalla wasla meeshiiun meeshaa meel isugu dhow ayay dhex degeen khatafaan oo reer banu asad iyo khatafaan wixii oo dhamina iyana waa isa soo raaceen oo waxay degeen baa la yidhaha zanabi naqma ama buurta wuxud dhinaceeda meelaha halkaasaa ciidamadii oo dham isugu soo urureen xagga muslimiinta markaynu noqono ee dib ugu noqono nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay in lagu soo socdo dowladda madiine waxay ahayd dowlad aada u dhega nugul aada wax u egeegta cuyuunteedu u tiro badan yihiin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaar baa soo gaadhaya in laysu soo urursaday oo lagu soo socdo magaaladii madiina wuxuu nabigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaa inuu saxaabada la shiro uu isugu yeedho waana sunno uu u jideeyey dadka muslimiinta ka dambeeya oo saxaabadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan waxyi ka soo degin ka yar iyo ka weynba wuu kala tashan jiray xataa waxaynu ka warranay xaaskiisa iyo arrinkeeda wuxuu ka yeelayo inuu kala tashanayo bacd asaxaaba usaame iyo caliy bn abi aalib iyo kooxdan uu weydiinayay uu lahaa maxaan yeela waa ku abu hurayra lahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof aan arka isaga u mashuuro badnaa buu lahaa qof cid la tashado oo ka tala badan maan arag buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaana ahayd sunna uu dadka muslimiintaa barayo wax kasta oo dhaca inay dadka muslimiintii tale ku wada gooyaan haddii dadku wada tashado xataa la jabo eedi ma timaado waa wax yani tale ku soo baxay way wada shireen markaa saxaabadiibu isugu yeedhay isagoo umuurtan dagaalka kala tashanaya iyo waxa la yeelaya isagoo raba inuu ku tarbiyeeyo dad ku taracrucay calaa xalli lmashaakil inay noqdaan dad aanun haddii nebigu mar kasta isagoo nebi ilaahay doortaya isagoo dadka inuu caqli badan ka mid ahaa hadduu keligii mar kasta doorto ra'yiga lagana yaabo ra'yigiisu inuu musiiba noqon lahaa inta badan waxaa soo bixi lahaa un maalintuu nebigu geeriyoodo ama meesha ka baxo jiil askara unbuu haysan lahaade laakiin mujtamaca looma tarbiyeeyo inay askar ku ahaadaan haddaad dadka u caqli badan tahay oo aad dadka ugu xikmad badan tahay oo ra'yigaagu ka ugu toosan yahay waa suurtagal inaad wax kasta adigu markaad wadda halka fiican dhigto laakiin macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagto un jiil askara oo maalintaad adigu meesha ka baxdo waxay maamuli karaan aanu jirin idan caqliga qiyaadada toosane waxa weeyaan si kasta talaba ha kuugu muuqato inaad dadkan aad waddo ku kobciso inay berri ku bedeli karaan inay qiyaado noqon karaan inay maamul noqon karaan idan waxaa fiican mar kastaba in taalada lagula wadaago xataa aba aragba sidii ugu fiicnay inaad saad adigu aragtaba tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuu isugu yeedhay saxaabadiisii isagoo raba inuu ka soo saaro rijaal runtiina raggii taariikhda qoray islaamigii waxay ahayd kuwuu nebigu gacantiisa ku tarbiyeyey ee sagiire iyo kabiireba kala qayb galay wax walba uu tala wadaagta ka siiyey arrintii markii laysla eegeegay culamaai taariikh masalaha sanadkeedu xooganayn bay sheegaan oo ah salman ilfarasi saxaabiga la yidhahda inuu u tilmaamay in uu god la qodo maadaama ciidanka madiine ku soo socda uu aada u tiro badan yihi qabaa'il aada u tiro badanna ay yihiin tobaneeyo kunna lagu tilmaamay inuu gaadhay waa ciidan aada u badan markaa si ciidankaasi loola dagaalami karo khibad difaac oo adag waa in la sameeya ra'yiyadii meesha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa baa la yidhi markaa ra'yigaasi salmaan alfarasi oo ah haddii nalaga xoog bato oo naloo salmaan nin carbeed ma ahayn maadaamaanu nin carbeed ahayn waa nin xabaaro kale ka yimid salmaanna culamaai taarikh waxay ka sheegaan dadka bini aadamka dadyawi ugu da'da weynaa buu ka mid ahaa culamaai taarikh waxay qoraan ama kutub saxaaba waxay tilmaamaan laba boqol iyo konton sano inay daadiisu dhaaftay waxaa kuugu filanba toddoba wadaad inuu la soo noolaado toddobadiiba geeriyoodeenoo kadib isagoo diindoona uu magaalada madiine yimid dabeetana la qafaashay oo la iibiyey ilaa iyo madiine isagoo jooga uu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam oo saasi ku islaamay salman alfarasi markii dambena hirshi iyo eraan raggii furanaya buu ka mid ahaa marka nin da'diisu aada u weynto laba boqol dhaaftay bu ahaaba la ydhaha calaa kulli xaal salmaan ra'yuu keenay ah anagu haddaanu reer bershen waa nin xabaarad kale ka yimid eraan oo labadii dawladood ugu waaweynaa markaa dunida ka tirsan anagu buu yihi dhulka iyaga markaa ciidina soo wararsan aanu aragnay nalaga xoog badan yahi waxaanu samayn jirnay khandaqna god baanu isku wareejin jirnay magaalooyinka yani magaalooyinkii hore waxay lahaan jireen suur ku wareegsan meelaha hadee laga soo geli kariy waxaasoo dhanna god baa lagu wareejin jiray qaarkoodna god baaba suurka dayrka magaalada dushiisa ayaa god lagaga samayn jiray qaarkood biyay xataa kusii wareejin jireen si aanay u suurtogelin magaaladan in ciidan furan karoo lasoo geli karo wuxuu yidhi anagu markaana lasoo warra nooca kan god baanu samaysan jirnay waxaa la eegay markaa magaalada madiina qaabka u dhisnayd madiina labada bariga iyo galbeedka laba xararaa kaga yaalay koonfurtana basaatiin baa kaga taalay waqooyigoo qura furan markaa oo meel laga soo geli karaa jabal uxud iyo xaggaa ka xigan waqooyigoo qura ayaa ah magaalada madiina dhanka laga soo geli karayo dhanka kale waa dhan inta badan degaankii iyo beerihii iyo buuro xaraadi ay isku xidhan yihiin maadaama ay saddexdaa shay isku samaysan yihiin waxa adag in fardoolay iyo geel dad fuushan iyo waxaasi ma soo geli karaan ciidan yaroo lugaiyo meelaha dadka soo dhacdhaca mooyaane ciidan kasaan u ballaadan dhulu soo mari kara maa dhulka quree la soo mari karaa waa madiine xaggeeda waqooyi xaggeeda waqooyi markaa go-aana baa la qaatay in khandaq la qodo in dad la sameeyo khibada difaaca ah ee uu soo bandhigay siday culamai taarikh wariyaan salman ilfarasi wax mucaarada may sheegin culamada kale waxaad moodaa in ra'yigaasi la qaatay waayo waxaa muuqda uxud iyo dhibtii muslimiinta soo gaadhay iyo maanta sida muslimiinta looga tiro badan yahay mujtamaca madiine oo aada u yar lagaba yaabo mujtamaca madiine ku nool oo dhami ciidankan ba inaanu gaadhin marka rag iyo dumarkiis iyo carruurtiis iyo wixiisaba laisku daro ay habboontahay markaas kulamaa la kala fogeyn karo labada ciidan oo wax laysku tuuro mooyaane tafasaanay isdhex geli karinba waa mar kastoo muslimiinta ay faa'iido joogaan ra'yiga kan baa la qaatay god baa la qoday markaas labada xarraa isku xidhaya labada buurood ee guban ee hareeraha ka xiga god isku xidhaya oo xagga waqooyi oo dhan magaalada ka maraya markaa godkaasi labada dhinac isku xidhaya culamaai taariikh axaadiis badanaa sanadkooda xooganayn bay kasoo arooriyaan inta uu leegyahay waana waxyaabaa la iska tasaamuxi karo fi taarikh waayo caqiide iyo shareecatoona kuma saabsana marka haddaynu sheeg sheegno waxa ay sheegaan waxaa ka mid a waxay dhahaan godku ilaa shan kun oo dhudhun buu dherarkiisu ahaa ballaciisuna ilaa sagaal dhudhun buu ahaa baa la ydhahdaa hoosna waxay ku tilmaamaan toddoba ilaa toban ayuu udhaxeeyey inta hoos loo qoday idan waa god aada u weyn god xagga shan kun oo dhundhun gaadhaya oo ballaciisaasi uu godku yahay sagaal dhundhun yani waa meel aan awr iyo waxaad ka tallaabi karin fardaana faraku inta si gaara loo carbiye mooyaane ciidan caadiya waa meel aanu mari karin hoosna u qodan toddoba dhundhun ama ilaa toban dhundhun u qodan waa godaadu weyn weliba waxay sheegaan tobankii saxaabiba afartan dhundhun baa la yidhi qoda tobankii saxaabiye kastaba afartan dhundhun ayaa la yidhi qoda muhaajiriintu waxay yidhahdaan dhinaca xigta bariga ayay ka soo bilaabeen ilaa iyo xusna zabaab ay soo gaadsiinayeen ansaartuna waxaa la yidhahdaa dhinaca galbeed bay kasoo bilaabeen ilaa iyo iyana xusna zabaab xusniga la yidhahda ayaa udhexeeyey baa la yidhahda labada dhinac xafrigaasay muslimiintu wadeen godkaasaa la qodaya waktigu waa waktigii qabooba ahaa ayuu ku beegantay marka waa jiilaal jilaalkana madiine aad bay u qabowday maxana aada xunbaa ka dhaca wakti abaarana way iskaga beegantaa layidhi gaajo aada u badan baa jirtay iyadoo labadaasiba jiraan oo se axaadiista saxiixa ay tilmaamayso gaajo iyo abaariba iyadoo ay jirto ayaa godkan la qodayo ay muslimiintani wadeen oo aanay wax la cuno aanay haysanin waxaad ka garan kartaa axaadiista saxiixeynka ku soo aroortoo qura haddaynu tilmaamno dadka iyo gaajada haysay anas ibnu malik ba wuxuu leeyahay kuf yaroo shaciira shaciirka midhaa ma kala aqaane waa qamandiheed waa noocaasi un mid kamid a sareen kuwaas baa mid kamid a la ydhahda shaciir in saca buuxiso oo heed ama qamandi ama sareen waxaasi ah ayaa qof la siinayay buu leeyay oo lagu soo daray subag uraya bihaalatin sanika subag iyadoo gabow wuxuu ka qabo yani isbedelay oo riix leh ayaa dadka lasoo hordhigaya buu leeyahy iyagoo dadku ay gaajaysan yihiin hunguriga markay sii marayso urtay kugu haysaa kaaga daran buu lahaa waxaan la cunayo yani gaajada iyo dadku wuxuu cunayey hunguriga ka daran waxaa kugu filan xadiid imaam termedi warinayo abu alxa baa wuxuu leeyay nabigaan uu nima anagoo gaajo ka ashtukoonayna oole meeshii gaajaan hayso dee waxba wax gaajo jira ay sheegaya markaasaanu caloosha iyada tusinay buu yihi nabiga calayh salaatu wasalaam anagoo dhagax dhagax caloosha ku xidhan gaajo daraaddeed bay dhagax caloosha ku xidhan yihin nabigu calayhi salaatu wasalaam isna beerkiisu ka qaaday buu yihi maradoo isagu laba dhagax ku xidhnaa buu yihi yani gaajay ka cabanayeen oo waxay lahaayeen dhagaxbaa caloosha noogu xidhan gaajo daraaddeed wuxuu tusiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo isna beerka laba dhagax ay ugu xidhanta iyadoo caynkaasiya haddana saxaabadu dadaalayeen oo laysku dayayey in la qodo oo aan haba yaraatee loo nasanin waxaa axaadiista qaarkood tilmaamaya yani wuxuu maala xadiidka bukhaari warinaya jaabir uu soo aroorinayo wuxuu leeyahy maalintii khandaqa waanu qodayn dabeetana kudya shadiida ama dhagax baa nagu soo baxaya adag oo aanu u taag weyno markaanu u taag weynaanu nebiga u yeedhaynay buu leeya calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu ku daadegay uu odhanaya aniga ku degaya ii baneeya isagoo caloosha dhagax ku xidhan buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam annaguna maalmaha qaarkood saddex saddex cashaanu joognay buu leeyay oo laa nudiiqu dawaaqan wax la dhadhamiyo annagoo aan dhadhamin yacni rag godadkaanu qodayo saa u shaqaynaya saddex maalmood oo isku xigtana aan oomataba ka daadegin saddex maalmood oo isku xigtana aan oomata ka daadegaynin laakiin iimaanka iyo islaamnimada inay u dagaalamaan ayaa qadaayaadkan keenaya dhammaantoodna godadkan waa la wada qodaya iyadoo aan ninaba ka dib marayn iyadoo dhaguxu caloosha ugu xidhan yahay iyadoo baahidu sida tan u badan tahay ayaa la waday nebiguna calayhi salaatu wasalaam saas buu kagala qaybgelaya u kula waday isagoo ay yani heesahan yar yaro godadka lagu qodiyo waxa kanoo kale iyadoo la wada wado ou nabigu leeya alayh salaatu wasalaam allahuma ina alcaysha cayshu laakhira fakfir lilansaari walmuhaajira ama allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira fakfir lilmuhaajiriina walansaar labadaba oo lasoo aroriya ilaah u noololay ma jirto ta aakhira mooyaane yani adduun gaajadii iyo dheragtii waa isku nooc noololay ma ta alle adduune ilaah u noololay ma jirto ta aakhira mooyaane ee dembigooda dhaaf muhaajiriinta iyo ansaarta ayuu nabiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam iyaguna waxay markuu weedhaydha ama beytka markuu nabigu qaado iyana way u jiibinayn iyagoo le naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqaynaa abada riwaayaadka qaarkoodna cala alislaami maa baqaynaa abada waxaanu nahay kuwii nebi maxamed la bay- heshiidka la galay inay la jihaadsamaan inta ay nool yihiin dagaalka inay la galaan nebiga maciisa saasaanu heshiis ku gallay iyana heestaasay dhanka kale ka qaadayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu kala qayb galaya god- godka qodistiisa laakiin ma ahayn kala qaybgalku kanay madaxda maanta sameeyaan ee rabsiya yani dad meel ka shaqaynaya intuu yimaado idhaa mashrafaday dhibanta xabad ku saydho uu dabeetana dhaqaaqo isagoo taygiisa xidhan kaa ma ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam si dhaba ayuu ula shaqaynayey isaga oo ciidan guraya isaguna saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu leeyahy waxaan arkayay nebiga oo boodhkii iyo wuxuu siiga siday ay ciidda qarisay buu leeyahy timo badan buu ku lahaa buu leeyahy calaashiyo dhulkanoo meeshoo dham ay wada boodh iyo siiga tahay ciiddu sidaa u guraya ciiddoo gura muu ciiddoo qura muu guraynine waxay saxaabadu tilmaamayaan marka ay nagu adkaato ee meel la jebin kari waayo ama daraqlayaasha ay u taag waayaan ay timaadana isagaa loo imanaya ilahay rasuulkiisiyo halkan waa u taag weyn anaa daadagaya ii dhiiba buu lahaa markaa madaraqa yani nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam sida askariyaga kamidii uu shaqaynay buu la shaqaynayay ee mid ramzi oo ah in maqas lagu jaro ama masharafad inta la daro in la dhaafo ah muu wadin ama hal dhagax inta la dhigo in dhinaca kale laga maro dadka taasi ma ahayntiisiyo si dhaba ayuu la shaqaynayay een waxaa dhacaysay xataa nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa la ydhaha maalintaasi wuxuu aada ugu heesayey o uu qaadayay kalimaad yani gabay uu leeyahay cabdillahi bnu rawaxa gabaygiisii ah allahuma lawlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alala ragabu calayna oo fi riwaaya yani riwaayad kalaa jirto aan ragib uu sheegi jirin ina alala qad bagaw calayna riwaaya kaloo sheegtaa jirta calaa kulli xaal gabaygaas buu nebigu qaaday isagoo weedha ugu dambaysa kolba jiidaya yani waa waxyaabahan lagu madadaasho marka shaqada la wado hab iyo hidowda kaas buu waday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacaysay marka ay gaashadu badatay ee rabshadu ayaa jaabir ibnu cabdillaah wuxuu leeyahy waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa juhud iyo dhib haysata markaasa haweenaydiisii buu tego wuxuu dhinaa wax labana ma haysaa waxar yaroo meesha ya- joogay neef yaroo adhayo meesha joogay iyo in yaroo shaciiray tihi dee intana aan cajiimo neefkanna wuu qalay dartuu mariyey waxay tihi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u taguuna dhegta u saaro isaga iyo dee midh kale aadu soo raaci karaa soo raac ama ha yimaada jaabir ibnu cabdillahi wuxuu leeyay nebigaanu yimi calayhi salaatu wasalaam gaajadii markaan yaaba iyo dadkii siday yihiin markaasaa buu yeedhaa ilahay rasuulkiisiiyo in yaroo raashin aan sameeyey ina keen jaabir ibn cabdillahi markaa wuxuu rabaa inuu nebiga u qarsado oo uu dee intan yar nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo siiyo ilahay rasuulkiisiiyo in yar baan halkan ka sameeyey ina keen nebigu ciidankii meesha qobay buu ihi kaala jaabir baa raashin inoo sameeyey ina soo dareeriye waa waxar yar waxa la qalay ciidan dhowr kun oo nin ama kun nin ka badan ina waxbay qodayaan wuxuu yidhi soo dareera jaabir baa raashin inoo sameeyey jaabir wuxuu leeyahy markii uu u dhawaaqay ayaa rag kun nini soo dhaqaaqeen dabeetana waa kajilay buu yidhi waxaan sameeyaan garan waaye waa iska horgalay nawadii buu yidhi gabadhii waxay aragtay dee ciidankii muslimiintaba soo dareeraya lacagka yar qashay iyo inta yar ee raashini wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilahay baa inoo barakeenayo bermada yare bahasha ku jirto dherigana dabka ha ka qaadin walaalayaal darsigani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu